asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi iidmahayo aynu ku soo qaadanno howlaha farada badan oo qaabab fara badan howluhu u dhacayaan qaar waxaa jira inoo kala dugeela hadlaya oo geelgeela haygaga darin kuwa ka hadlayaa jira waxaa jira kuwa ka hadlaya dagaalka dagaalka haygaga darin waxaa jira kuwa ka hadlaya oohinta oohinta haygaga darin waxaa jira kuwa ka hadlaya dacwada dacwada haygaga darin waa markaan xubnaha ka hadlayno xubnuhu habab fara badan ayay dadka wax ugu sheegaan hababkaa farada badan ay dadka wax ugu sheegaanna qaabo badan ayay ku imaanayaan geela geela haygaga darin ayaa soo dhacay oo maxay tahay dee labada geel way isku bal ololi oo geela geela haygaga darin wey beerta beerta haygaga darin baa jirta soodin inoo samee wax walba in la kala duwo oo dadku waxooda ay kala duudaan haddana si wada jir ah ay isu caawiyaan wax isula qabtaan ceeb ma aha waa howlaha loo baahan yahay ee noloshu ay u baahan tahay ama nolosha wax ka tarahaya ayay qayb ka tahay marka nin baa wuxuu raacdaynhayey ama uu raadinhayey haddii eebaydmahayo waxyaabo isaga ka maqan ayuu doonahayey wax ka maqan ayuu doonahayey niman uu ku tuhumahayey waxa isaga ka maqan iyaga ku maqan yihiin ayuu u yimid ayuu iyagii u imaaday markuu iyagii u imaaday ee uu rabo nimankii inuu maaragtay hab farsamaysan oo cilmiyeysan oo aqliyeysan ayuu rabaa inuu oogu sheego arrinka iyada ah in wax ka maqan yihiin wixii ka maqnaana uu iyaga ku tuhmayo laakiin uusan ku caddaynayninoo uusan caddayn haynin caddayntaasoo ah dee markaad wax caddayn karta ma ogtahay si dhaba ayaad waxaaga u qaadanaysa laakiin haddaad waxba caddayn karin caqli aad wax ku hesho ayaa loo baahan yahay inaad raadiso oo uu caqligu noqdo inaad raadiso habkii aad ku heli lahayd haddii ay beydmaayo waxa adiga kaaga maqan dadka noocana markaasuu weydiiyo wuxuu yidhi waxay waxay waxaas ayaa iga maqane niman yahow baryahan aaggiinnana waa lagu sheegahaye ma aragteen waxaas iyo waxaas mid baa marka nimankii intayna jawaabin uu wax ku toomhayey ayaa mid halkan oo kale ka soo booday haw oo yidhi aniga xitaa waxaa iga maqan waxaa iyo waxa aniga xitaa waxaa iga maqan wixii uu ninku sheegay wax aan ka dheerayn ayuu sheegay oo wuxuu yidhi anna waxaa iga maqan wax waxaa iyo waxaasoo kaleente ah bal ka warraba uu ku darsaday mogta kanu durba geela geela iiga duudiyey ayuu ku leexday oo inta si deg dega isagii ugu jeestay ayuu yidhi aniga haygu lugdarsane aniga haygu lugdarsane dantaada raaco war aniga haygu lugdarsane danahaaga raaco yidhi war aniga haygu lugdarsane danahaaga raaco halkaa maxaa kaaga soo baxay waxa weeye anugu wixii aan raadinhayey iyo wixii adiga kaa maqnayd awal hore sheegan la'ayd ama aadan soo gudbinin ama aan laga warhaynin markaan waxayga soo qaado dee ha ku darin waxaagii waxaygii ha ku darin oo cad ayaa loo sheegay oo aan leexleex lahayn sababtoo ah haddii wax ka maqan yihiin dee meesha wuu sii joogay maadaama uu meesha sii joogay wuxuu dhihi lahaa waxay waxay waxaasaa iga maqan ama waxay waxay waxaasaan raadinhayaa ama waxay waxaasaa iga lumay ee waxay waxaasaa yaa laigu kiin sheegay yaa arkay buu dhihi lahaa oo yahdinta ayuu dhinaciisa ka geli lahaa laakiin muuse yeeline muxuu sameeyey wuxuu sameeyey nin isagu wixiisii raacdaysanhaya oo si farsamaysan wixiisii ku raadinhaya markuu imaaday ee uu goobtii yimid dadkiina uu wixii inuu weydiiyo ama uu warsado uu bilaabay ayuu kanuna ka garab ritay oo yidhi anigana wax noocaaya noocaaya noocaasoo kale intaa iga maqane ma aragteen oo waxaas iyo waxaas iyo waxaas meel ma ku sheegtaan iyagiibuu durba ninkii socday dadkan uu u yimid maaragtay wax weydiinayey isagii dadka uu u yimid ka midka ahaa ayaa ku lug duubtay oo lugtiibuu ku darsaday wuu ku lug darsaday mogtahay kanuna geela geela iiga duuye adhiga adhiga iiga duuye beerta inoo kale soodimey uu bilaabo wuxuu yidhi waryaahay aniga haddii aabadmahayo aniga haygu lugduubane aniga haygu lugduubane dantaada raaco war aniga haygu lugduubane danahaaga raaco yidhi waa iska celiyey durba afka ayuu ka geliyey aniga haygu lugduubane danahaaga raaco mahmaahdo maanta aan ku soo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamkii e b waxaa la yidhi madax habad ah madax habad ah horumar ma keento madax habad ah ama madax habad ahi horumar ma keento